بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلهي سبحانه وتعالى أقونصو مركا آد برواقي سنتهاي إلهي سبحانه وتعالى وحكو أقونصن دونا حالة أدغي مركا يكسو واجهان
waxaa inoo soo jeedinaya الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله حسن حاشي البربراوي هذا بوا محاضرتي هي كفائديس وعن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بإذن الله سبحانه وتعالى وقتigan kooban waxaynu dhugan doonaa aynu u fiirsan doonaa kelmad dardaarana oo rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam uu si gaara ugu sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas oo ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam in adeerkii isla markaana rasuulku uu ugu duceeyey inuu ilaahay subxaana wa tacaala diinta fahamsiiyo taas sababteedana noqday sida uu yihi cabdullaahi ibnu mascuud ma jiro qof kitaabka ilaahay waa qur-aanka ee ka yaqaan oo uga aqoon badan tafsiirkiisa iyo macnihiisa cabdullaahi ibnu cabbaas waa dardaaran uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku wajahay guud ahaan ummaddiisa oo innagu aynu ka mid nahay oo dhaxalgala raadadkiisa fiicanna ay muuqanayaan oo quluubta dadka muuminiinta ah iyo camalkooda iyo hadalkoodaba ay ka muuqanayaan ilaa qiyaamuhu dhacayo dardaarankaasi u dheeraa laakiin kelmad ka mid ah ayaynu si gaara u xusi doonaa tacaraf ila allahi fi alrakhaa yacrifka fi shidda ilaahay subxaana wa tacaala aqoonso marka aada barwaaqaysan tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku aqoonsan doonaa xaalad adagi marka ay ku soo waajahdo waxaynu ogsoonnahay walaalayaal qofka bani aadamkaahi xaalad qura kuma sugna axwaashiisu waa isbedbedeshaa ilaahay baa subxaana wa tacaala yihi wanabluukum bilkhayri washari fitna mar qofka bani aadamka ahi waa caafimaad qabaa marna waa xanuunsanaya mar nabad iyo deganaansho ayuu haystaa marna nabadgelyo daro iyo baqe ayaa soo waajahaa mar qofka bani aadamkaahi maal buu haystaa uu kaga maarmo waxa bani aadamka kale ay hayaan marna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaamaa faqri iyo baahi mar qofka bani aadamka ilaahay wuxuu ku arsaaqaa ubad marna waxaa soo waajahda ubad la-aan xaaladahaasi qaarna ay adag yihiin qaarna ay soo jiidanayaan qofka bani aadamka naftiisu ay raalli gelinayaan buu qofku u dhexeeya xaaladdu markay adag tahay ilaahay subxaana wa tacaala qofka wuxuu ka yeelayaa siduu qofku ilaahay ka yeelo markii xaaladiisu ay fiicnayd ee u barwaaqaysnaa tacaraf ila allahi fi rakhaa ilaahay garo oo aqoonso marka aada barwaaqaysan tahay ee nicamka adduunya aada haysato garashada halkan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegayaa ma aha qofku ilaahay jiritaankiisa inuu yaqaano ama kelinimadiisa taasi dee qofka muuminka ahi markay xaaladdu ku adag tahay iyo marka uu barwaaqaysan yahayba waa garanayaa oo muuminiintu ilaahay waa yaqaaniin rabbi ahaanna waa u yaqaaniin macbuud iyo mid cibaado mutaystayna isaga ayay u aaminsan yihiin laakiin garashada halkan lagu sheegayaa waa nooc gaar ah waa macrifa khaasa waa garasho qofka bani aadamkaa ku leh raadad fiican oo ilaahay raalligeliya waa garashada midhaheedu ay midhaheeda ay ka mid yihiin inuu addoonku ilaahay jeclaado ilaahay inuu garto oo midhuhuna ay noqdaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala jeclaado oo qalbigiisu ilaahay uu ku xidhmo xagga rabbi uu jeesto inuu ilaahay subxaana wa tacaala weyneeyo in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xishoodo in rabbi subxaana wa tacaala uu ka baqdo in rajadiisa u weyni ilaahay subxaana wa tacaala ay noqoto inuu ilaahay tala saarto oo rabbi subxaana wa tacaala uu isku halleeyo oo qalbigiisa si dhaba ay u gasho in ilaahay subxaana wa tacaala uu yahay ka waxtarka iyo waxyeeladaba haya oo dhib ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu qadaray cid kale aanay ka dulqaadi karin allah subxaana wa tacaala mooyaane wanaag ilaahay ula doonayna makhluuqaadka oo dhami haddii ay isu yimaadaan inaanay ka hor istaagi karin waa garashada midhaheeda ay ka mid yihiin in addoonku ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu jeclaado rag iyo dumarba oo qalbiga uu sii daayo oo qalbigiisu uu ku farxayu macaansanayo barashada ilaahay kitaabkiisa iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo arrinta noocaasi ay qofka u sababayso deganaansho iyo xasilooni iyo qabow waa inuu qofku jeclaado ilaahay diintiisu inay kor noqoto isla markaa taana uu ku dadaalayo dadka wanaagga uu farayo xumaantana uu ka reebayo khayrka faafintiisana uu ka qayb qaadanayo waa garashada midhaheeda ay ka mid yihiin inuu qofku ilaahay diintiisa ku dhaqmo oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala xidhihiisa ay noqoto oo halka ilaahay subxaana wa tacaala uu uga yeedhay uu ka doonay aan laga waayin halka ilaahay subxaana wa tacaala u diidayna aan lagu arag inaanu qofku qalbigiisa ku qaban waxaanu ilaahay raalli ka ahayn oo afkiisa iyo carabkiisa aanu kaga hadal waxaanu ilaahay doonahay oo xubnihiisa muuqda aanay samayn wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuuco u u diidu ka xaaraantimeeyey dhibaato iyo xumaan uu leeyahay awgii garashada uu rasuulku leeyahay tacaraf ila allahi fi rakhaa ilaahay garo marka aada barwaaqaysan tahay waa ta noocaas sifaadka iyo tilmaamaha wadata ee raadadka iyo midhaha fiicani ay ka dhalanayaan waa geed qiimo badan oo midho fiican oo waxtar leh qofka beerta u dhalaya ilaahay addoommihiisa waa yaqaanaa xaalkooduna marnaba kama qarsoona yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur yaclamu sira wa akhfa waxa muuqdiyo waxa qarsoon bal waxaa dadku ay laabahooda ay ku hayaan ayuu ilaahay og yahay ina allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay waa mid xaalkiinu marnaba aanu ka qarsoonayn maxay tahay haddaba garashada aynu sheegnay marka ilaahay aynu garanno garashada ilaahay xaaladdu markay adag tahay uuna garanaya waa maxay iyaduna waa macrifo khaasa waa garasho gaara oo macnaheedu uu yahay ilaahay markaad garato garashada sifadaa leh ee raadadkaa fiican kaaga tegaysa ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku xifdinaya wuu ku ilaalinaya oo rabbi subxaana wa tacaala waa kuu nusraynaya waa kuu gargaaraya innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay subxaana wa tacaala faraj ayuu kaaga yeelayaa xaaladaha adag oo dhan iyo wadda aada uga baxdo sida ilaahay subxaana wa tacaala u yihi waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib qofka ilaahay ka baqdee diintiisa ku dhaqma ee ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa ku toosnaada oo diinta ilaahay xidhihiisa ay noqoto iyo hagihiisa ilaahay subxaana wa tacaala xaalad kastoo adag wuxuu u yeelayaa meel uu uga baxo wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib ilaahay waxa uu ka arsaaqayaa meel aanu arsaaqda ka filan ahayn arsaaqduna waa noocyo badan tahay waxaana u muhiimsan alrisqu diini inuu ilaahay diinkugu arsaaqo iimaan iyo alla kacabsi iyo hoggaansan iyo khushuuc qalbigaagu uu khushuucsan yahay iyo cilmi aada u yeelato ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo waxyiga uu ku soo dejiyey nebi maxamed arsaaqda towbadda ayaa ka mid a inaad ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keento waddada khaldan aad ka soo noqoto waddo saxa aad ku soo laabato arsaaqda waxaa ka mid a tan adduunyada noocyada badan nabadgelyadu waa risqun min allah waxaa risqiga waxaan la cunayo waxaan la cabayo meel la galiyo wax la gashado waxaa risqiga awlaadda iyo aswaajta ragga iyo dumarkuba waa risqun min allah wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waxa ilaahay u ballan qaaday qofka ka baqda si dhaba ilaahay u garta inuu ilaahay faraj u yeelayo oo warwar kasta iyo cidhiidhi iyo xaalad kastoo adag inuu ilaahay ka saarayo dad fara badani taa ma dareensana xaaladdu markay ku adkaato meelo kaley farajka ka raadiyaan waxaaba laga yaabaa qaarkood inay ilaahay kasii fogaadaan oo makhluuqaad aan waxba u tari karin ay baryaan intay ilaahay subxaana wa tacaala iska ilaabaan waxaa kaloo dhacda in qaarkood ma ay farajka ku raadiyaan macsiyo inay sameeyaan oo qof xaaladdu ku adkaatay oo marka hore salaada tukan jiray ayaa laga yaabaa inaanu isdareemin inuu ilaahay imtixaamayo oo xaaladdaa salaadaba uu ka tago oo diintii ilaah u dhigan jiray faraha uu ka qaado waxyaabo macaasiya oo markii hore aanu samayn jirin uu sameeyo laakiin dadka muuminiinta ahi xaaladdu markay ku adkaato xagga ilaahay bay faraj ka baadi doonaan waxaanay ku raadiyaan bitaqwa ilaahay inay baryaan oo ay isu dhuldhigaan oo quluubtooda xagga ilaahay ay u jeediyaan oo dembiyada sababta u ah xaaladaha adag ay ka toobad keenaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa ay ku toosnaadaan waxa ilaahay mar kale uhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa qofka ilaahay ka baqda ilaahay arrimihiisa o dhan waa u fududaynaya waa wacdun min allah waa ballanqaad xagga ilaahay ka yimi wallahu laa yukhlifu lmiicaad ilaahayna subxaana wa tacaala ballanka ma baajiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday qofka diintiisa ku dhaqma oo ku toosnaada inuu arrimaha oo dhan u fududaynayo oo ajar weyn uu siinayo oo dembiyadana ilaahay uu ka dhaafaayo wuxuu ilaahay u ballan qaaday inuu yeelayo basiira waxa xun iyo waxa wanaagsan ugu kala garto waa indhahan wejiga inagaga yaallo qura waxba laguma arko indhaha kuwa ka muhiimsani waa indhaha qalbiga indhaha qalbiga ayaa lagu kala arkaa waxa xun iyo waxa wanaagsan waxaa foosha xun iyo waxa quruxda badan oo lagu kala dhadhamiyaa waxa qadhaadh iyo waxa macaan oo lagu kala gartaa waxa waxtarka leh iyo waxa waxyeelada leh haddii indhaha qalbiga qofku uu beelo amaba se araggooda uu daciifo qofka waxaa dhacaysa wixii xumaa inay la wanaagsanaadaan wixii foosha xumaa inay la qurux badnaadaan wixii qadhaadhaa inay la macaanaadaan wixii kululaa inay qabow la noqdaan waddadii khaldanayd inay sax ula ekaato waayo waa qof indhala fa innahaa laa tacma absaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur indhaha wejiga un lama beelo ee dadka lumay waxay beeleen ama araggoodu uu yaraaday indhihii qalbiga marka ilaahay subxaana wa tacaala qofka ka baqda indhaha qalbiga ayuu u xoogaynayaa markaasuu xaq iyo baatila ku kala arkayaa qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum wallahu du lfadli alcadiim muuminiin rag iyo dumarba haddaad ilaahay ka baqataan ilaahay wuxuu idin yeelay waxaad ku kala saartaan xaqa iyo baadilka waanu idin dembi dhaafaya ilaahay subxaana wa tacaala xumaanahana waa idinka tirtiraya ilaahayna fadligiisu waa ballaadhan yahay oo marnaba ha ka warwarina arrimaha noocaasa inaad helaysaan inay idinka go-aanoo dadka idinka horreeya ay idinka hor dhammaystaanna marnaba ha malaynina wuxuu ilaahay ugu bushaareeyey dadka ka baqdee diintiisa ku dhaqma ku dhaqanka diintu maaha walaalayaal qofkii inuu salaada tukado dad fara badani maanta marka wanaagga la fare xumaanta laga reebo waxau alxamdu lilah shanta salaadood baan tukada maaha intaasoo qura waa shay diintii ka mida laakiin waa in qofka sharciga ilaahay uu xukumo qalbigiisa iyo carabkiisa iyo indhihiisa iyo dhegihiisa iyo calooshiisa diinta ku dhaqankeedu wuxuu ku soo ururayaa qofku inuu ilaahay si dhaba uga xishoodo qofka ilaahay si dhaba uga xishoodaana wixii ilaahay uu ka doonay marnaba ka habsaami maayo mana dayacayo wixii ilaahay u diidayna marnaba lagu arki maayo walihaada baa rasuulku xishoodka dhabka dhabkaa dhabtaa wuxuu ku fasiray an yaxfada alra'sa wamaa waca qofka si dhaba ilaahay uga xishoonayaa waa qofka madaxan iyo xubnaha ku yaalla ilaaliya waxaa ka mid a xubnahaasi indhaha indhihiisa inuu xaaraan ku eego ka ilaaliya ama dadku ha arkayaan ama ha ka qarsoonaado isagoo ilaahay ka baqanayo og ilaahay inuu muraaqabeynayo xaalkiisa ula socdo waa ka ilaaliya dhegaha ee aan ku dhagaysan xaaraan sida hees iyo muusig iyo hadal waxa weeyaan xan isku dir iyo wax kastoo dhawaaq kasta oo maqalkiisa ilaahay xaaraantimeeyey waa ka ilaaliya carabkiisa wax khaldanaan ku hadal cid ma caayo ma nacdalo ma xanto dadka iskuma diro carabkiisu wuxuu ku mashquulsan yahay mar walba wax ilaahay subxaana wa tacaala u dhoweynaya waalbatna wamaa xawa xishoodka dhabta ilaahay laga xishoodo qofku waa inuu ilaaliyo uurku jirta uurku jirta waxaa ka mid a qalbiga waa inuu qalbigiisa xumaan ka ilaaliyo waxaa ka mid a caloosha calooshiisa xaaraan inay gasho waa inuu ka ilaaliyo almuhim qofku waa inuu noqdo qof xidhihiisu uu yahay kitaabka ilaahay iyo waxyiga ilaahay uu soo dejiyey oo arrinna aan ku dhaqaaqahayn ilaa uu ogaado inuu ilaahay ogol yahay wax kasta uu og yahay ilaahay inuu mamnuucayna qof ka istaagaya waa inuu noqdo qof markaasaa la odhan karaa ilaahay diintiisiibuu ku dhaqmay dad fara badan baa furqaanka taqwada lagu helaya maanta aan haysan oo macsiyada foolxumadeeduba aanay u muuqan oo aan dhibsanahaynba qofka iimaan kale ilaahay ka baqaya xaaladda ay ku jiraan markuu arko aad buu uga yaxyaxaya laakiin iyagu ma dareensana way wixii ay ku dareemi lahaayeen oo ah alfurqaan kala saarista xaqa iyo baadilka ee taqwada lagu gaadhayo ayaa ka maqan qofka la odhan karo ilaahay buu subxaana wa tacaala si dhaba uga baqdaa oo ilaahay buu aqoonsan yahay waa qofka iimaankii oo dhammaystira laga helo ilaahay sharaa'icdiisii oogaya gaadhay martabatu lixsaan oo ilaahay markuu caabudayo ilaahay caabudaya sidoo ilaahay uu arko oo kale bal ka warran adoo ilaahay arkaya haddaad tukan lahayd sidaad u tukan lahayd haddii darajada hoos uu uga dhacana isagoo og ilaahay inuu arkayo oo xaalkiisa uu la socdo ayuu ilaahay caabudaya waa ka salaaddii ilaalinaya wakhtiyadeedii uu sakada xoolihiisa ku waajibtay bixinaya oo xajka ku waajibay gudanaya iyo soomka oo waalidkii u samafalaaya oo qaraabadiisa xidhiidhinaya oo jaarka wanaag kula dhaqmaya iyo masaakiinta oo dadka ay mucaamalaadkii wada dhaqanku ay dhex marayaan oo dhan ula dhaqmaya si wanaagsan oo sharciga ilaahay waafaqsan waa ka qalbigiisu uu ka madhan yahay kibirka iyo caloolxumada iyo xasadka qalbigiisa waxaa ka buuxaa maxaba iyo kalgacayl ilaahay u hayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u hayo ilaahay diintiisa u hayo dadka mu'miniinta buu jecel yahay iimaankooda awgii ilaahay daraaddii buu jecel yahay ilaahay oo qura ayuu ku xidhan yahay oo ilaahay unbuu wax weydiistaa markay baahi la soo dariisto ilaahay buu kaalmaystaa ilaahay buu subxaana wa tacaala uu ka baqdaa ka sifaadkaa leh ilaahay baa ballan qaaday inuu la jiraayo ina allaha maca aladiina ittaqow waaladiina hum muxsinuun ilaahay waxa uu la jiraa kuwa sharcigiisa iyo diintiisa raacee ku dhaqma ee darajatulixsaan gaadhay ee ilaahay subxaana wa tacaala mar walba iska dhowraya haddii ay cid la joogaan iyo hadday indhaha bani aadama ka qarsoomaanba oo mar kastoo naftu ay macsiyo u qurxiso odhanaya ilaahay miyaanu i arkahayn ilaahay miyaanu imaq lahayn xaalkayga miyaanu la socon kuwaasuu ilaahay subxaana wa tacaala la jiraa wuxuu uhi qataada waa taabici saxaabadii rasuulka soo gaadhay isagoo aayaddaa fasiray man yattaqi illaaha yakun macahu qofka ilaahay ka baqdaa ilaahay baa la jiraaya oo cadowgiisa uga hiilinaya oo xalaadaha adag ka saaraya waman yakun illaahu macahu fa macahu alfi'atu alatii laa tuglab qofka ilaahay uu la jirana waxaa la jiraa ciddii aan cidina aanay muquunin karin oonay ka xoog roonaan karin yaa ilaahay ka xoog roonaan karaa waalxaarisu aladii laa yanaam waxaa la jira ilaaliye aan seexan laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm cid kastaoo kale oo gaadh kaa haysa mar unbay seexan doonaan ama ay luloon doonaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala laa yanaam laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm walhaadi aladii laa yadil hanuuniyaha aan marnaba sida saxda ah garab marin ayaa la jira waxaa markaa inagu waajiba walaalayaal in garashada noocaasee sifaadkaa leh ilaahay aynu garanno oo ilaahay aynu ka baqanno xaqa taqwa oo garashadaasi waa darajaad iyo maraatib baadidoon bay u baahan tahay axmed bnulcaasim alantaki wuxuu odhan jiray uxibu an laa amuuta xataa acrifa mawlaaya waxaan jecelahay inaan dhinto inaanan dhiman ilaa aan ilaahay garanayo haddaba qof muumina garashada ujeeda waa tii sifaadkeeda aynu tilmaanay walaysa macrifatuhu liqraaru bihi garashada ilaahay la gartaa maaha buu yidhi ilaahayna jiritaankiisa iyo kelinimadiisa iyo aada qirtoo qura walaakina almacrifa allatii idaa caraftahu istaxyayta minhu waa garashada markaad ilaahay garato ilaahay subxaana wa tacaala aad ka xishoonayso waxaynugu waajibah waktiga aynu ladannahay ee aynu barwaaqaysannahay oo ay ka mid tahay intan aynu noolnahay ee mar haddii aynu dhimanno khalaas musiibatulmowt baa inugu dhacday camalkiina waa go-ay oo ma shaqaysan karno idaa maata ibnu aadam inqaaca camalu waxaa ka mid a ladnaanshaheenna caafimaad qabka waxaa ka mid a dhalinyaranimada waxaa ka mid a firaaqada jaaniska iyo wakhtiga aynu haysanno waxaa waajiba wakhtiyadaas inaynu ilaahay ugu dhowaano acmaasha fiican si xaaladaha adag ilaahay subxaana wa tacaala uu inooga saaro ilaahay xuquuqdiisa iyo xuquuqda khalqiga waa inaynu ka soo baxno si ilaahay xaaladaha adag inooga badbaadiyo ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu sheegay tusaalayaal badan oo qofka muuminka aragtida dheeri wax ku qaadan karo tusaalayaashaasoo tusinaya dad ilaahay subxaana wa tacaala marka hore caabudi jiray oo sharciga iyo diinta ilaahay ku toosnaa oo ilaahay aan ilaabine ilaahay xusi jiray oo markii xaaladdu ay ku adkaatay ilaahay subxaana wa tacaala uu aqoonsaday oo dhibaatadii ilaahay uu ka farajay rabbina subxaana wa tacaala xaaladii adkayd uu ka saaray wuxuu yidhi salmaan alfarisi waa saxaabi ka mida saxaabadii rasuulka weliba rasuulku aada uu jeclaa wuxuu yidhi malaa'igtu qof ilaahay aada u baryi jiray xaalad adagi marka ay soo waajahdo ee ilaahay subxaana wa tacaala uu baryo malaa'igtu waxay yidhaahdaan haada sawtun macruuf dhawaaqaasi waa midaynu naqaanay waayo horaa loogu yaqaanay markuu labnaa eeba uu barwaaqaysnaa ayaa waxaa lagu yaqaano caanuu ku aha oo malaa'igtu had iyo jeer ay dhawaaqiisa maqli jireen isagoo ilaahay subxaana wa tacaala baryaaya baryaduna waa cibaado aada iyo aada u qiimo badan markaasaa waxay idhahdeen addoonka ha loo shafeeco qaado ilaahay ha looga ergeeyo rabbi ha loo weydiiyo ducadiisa inuu aqbalo waxay maqlaan dhawaaq kale markaasa waxa hada sawtun hayru macruuf kaasu waa dhawaaq aynaan hore u aqoon waa qof markuu labnaayo xaaladiisu ay ay sida sida uu jecel yahay ay ahayd ilaahay iska ilaabo khafladaysna sharciga ilaahayna aan ku dhaqmi jirin laakiin markii xaaladdu ay ku adkaatay ee la qabtay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u qayshaday kaa ka horaa farajka uga dhow iyo ijaabada ducada ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka aqbalo markaasaa malaaigtu waxa hada sawtun hayru macruuf kaasu waa dhawaaqaynaan hore u aqoonba markuu xaalkiisu sahlanaa ilaahay maba baryi jirin malaa'igtu marka waa iska daayaano uma shafeeco qaadaan buu ihi salmaan alfarisi radia allahu canh ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay walaalayaal nabiyullaahi yuunus qoomkiisiibuu in fara badan xagga ilaahay ugu yeedhayay dhaga adeyg buu ka dareemay markaasuu iskaga tegey waxa uu markaa doonay waddan kale inuu u safroo badiba u dhaxayso bad uu ka tallaabo ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi id abaqa ila alfulki almashxuun fasahama fakana min almudxadiin yacni addoon buuxda oo raran ayaa uu raacay dabeetana doontii badda markii ay waxoogay socotay waxa la yidhi way qarqoomaysaa dadka qaar ha laga daadiyo qofna ma jeclo badda in lagu tuuro waxa waa loo qori tuuranaya waxa qorigiisu uu ku soo baxay kuwii badda lagu tuuraya inuu ka mid noqdo faltaqamahu alxuutu wa huwa kadiib baddaa lagu tuuroo la liqsiiyey nibiriba afka u dhigtay oo liqay ilaahay baa subxaana wa tacaala halkaa ku ilaaliya bal qof ka wara nibiri liqay halkuu ka helayaa ogsajiin uu ku neebsado halkuu ka helayaa waxa weeyaan cunto uu cuno wuxuu cabbo waa calool xayawaan oo aada bay u kulushahay dee shaqa ayaa ka socoto aysiir baa waxa weeyaan ku shubmaysa ridqaysa oo burburinaysa waxyaabaha xayawaankaasi waxa weeyaan uu liqo xayawaankaasi badda ayuu la quuso uu la galay ma jirto cid ka soo saari karta oon ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn ilaahay buu subxaana wa tacaala u qayshaday oo rabbi buu subxaana wa tacaala baryey laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin wuxuu ilaahay ku baryay tawxiidka mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane adaa sifaadka wanaagsan oo dhan leh sifaadka xun oo dhanna ka fog ilaahay buu u toobad keenoo khaladkaa ka dhacay buu ilaahay uga toobad keenay ila ilaahay waana amri qoomkiisi inuu ka taga ayuu ka tegayey ilaahay baa subxaanau wa tacaala badbaadiyey sababta uu ku badbaadiyena ilaahay waa inoo sheegay bibirigii baa soo tufay badda dhinaceed geed buu ilaahay ka soo dul saaray dhinacna uu ka hadhsado dhinacna midhihiisa uu ka cuno ilaa uu awoodaystay buu geedkaasi ku hoos noolaa maxaa sabab u noqday xaaladda adag inuu ka badbaado waayo waayo markii hore ee xaaladiisu ay fiicnayd ee uu barwaaqaysnaa ee uu ladnaa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala si dhaba u caabudi jiray oo ilaahay qalbiga iyo carabkaba uu ka xusi jiray falowlaa anahu kana min almusabixiin lalabitha fii batnihi ilaa yawmi yubcathuun ilahay wuxu uhi haddaanu markii hore ka mid ahayn kuwa ilaahay u tasbiixsada addaakiriin allaha kaiira wadaakiraat in fara badan ilaahay xusa halkaasuu ku jiri lahaa laakiin dhibka inuu ka soo baxo ilaahay faraj uga yeelo oo ilaahay xaaladaasi uu aqoonsado maxaa sabab u noqday liannahu kaana yacrifu llaha fi rakhaa wuxuu ilaahay si dhaba u yaqaanay markii uu barwaaqaysnaa nabiyullaahi yuusuf calayhi afdal salaatu watasliim waynu garanayna isagana dhibaatada la kulantay walaaladii baa markaa xaasiday oo ceel ku riday ilaahay baa subxaana wa tacaala ka soo saaray haddana mar labaad baa waxaa dhacday inuu in la addoonsaday oo la iibiyey isagoo xora haddana waxaa dhacday qoladii markaa laga iibiyey in gabadhii ay masabiday xumaan aanu shaqo ku lahayn waxa weeyaan ay ku masabiday intay doontay markii hore inay fitnayso ilaahay baa dhibaatooyinkaas oo dhan ka saaray waxaa dhibaatooyinka la darsay ka mid ahaa aabbihii oo aada u jeclaa inay iswaayeen isaguna gooniba u dhibaataysnaa aabbihiina gooniba u dhibaataysnaa xaaladaha adag oo dhan maxaa sabab u noqday inuu ka baxo weliba uu gaadho darajo sare ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhiga nebiyun min alambiyaa bal uu noqdo nin madaxa oo madadhan waxa weeyaan u taliya oo ilaahay u kulmiyey khayrkii diineed iyo khayrkii adduunyaba ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay isagoo warkaa inooga sheegaya nebi yuusuf wixii sabab u noqday inuu dhibkaa ka baxo dheeftaa wanaagsanna uu la kulmo innahu man yattaqi wayasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxa uu yihi ka ilaahay ka baqda ee sabra ku sabra cibaadada ile naftu haddaan lagu sabirsiin cibaadada waa ka didaysaa mana jecla gaar ahaan marka hore qofku uu bilaabayo wahaakadaa dhaqanka diintu wuxuu u baahanya nafta in lagu sabirsiiyo iyo gudbinteeduba xumaanta ka sabra oo xumaanta nafta waa loo qurxiyo waa loo macaaneeyey haddaanad ka xakamin oonad ka sabirsiin ka joogi mayso intaa waxaa inagu dhacaya qadaro ilaahay oo wax xanuujiya waxaad jeclayd baad waayeysaa dad baa dhimanaya qaraabadaadiia oo aad aad u jeclayd yacni waa xaalad sabir kula gudboon yahay innahu man yattaqi wayasbir ka ilaahay ka baqda oo sabra sabirka noocyadiisaasoo dhan ilaahay kuwa wanaagga sameeya ajarkooda ma dayaco idan dhibaatadaa inuu ilaahay ka fayday oo faraj xagga ilaahay uu ka helay waa arrin ka dhalatay alla ka cabsigiisi iyo sabirkiisi waa arrin ka dhalatay ixsaankiisi iyo wanaaggu ilaahay kula dhaqmi jiray iyo khalqiga ilaahayba waa ajar iyo abaalmarin ilaahay subxaana wa tacaala arrimahaasi uu ka siiyey sidaasi ayaa innagana xaalkeennu noqonaya haddaynu ilaahay ka baqanno aynu mar walba sabirno ilaahay faraj buu inooga yeelayaa xaalad kastoo adag haddaynu ilaahay quluubteenna haddaynu ilaahay ku xidhno nebi muuse waad garanaysaan isagana dhibaatada uu la kulmay waxa uu dhashay wakhti fircoon uu amar ku bixiyey reer banu israa'iil inankii ka dhashaba in la dilo hablahana in la nooleeyo ilaahay baa hooyadii ku ilhaamiyey mar labaad inay webiga ku tuurto waa dhibaata iyaduna wuxuu gacanta u galayba fircoonkii amarka ku bixiyey in reer banu israa'iil wixii inamaa ay dhalaan la laayo ilaahay baa faraj u yeeloo jeclaysiiyey xaaskii fircoon iyada ayaa sabab u noqotay fircoon waxa weeyaan inuu dilkiisa ka baaqsado nin markaa la dulmiyaayey oo uu is yidhi u hiili oo dulmiga ka celi ayaa waxaa dhacday waa intaan weli loo waxyoon ayaa waxaa dhacday kii dulmiyaayay inay gacani kaga dhacdo u dhintay dabeetana uu noqday nin baadidoon loogu jiro sidii loo qaban la loo dili lahaa buxuuntimuu galay kii aanu cidna ku ogayn ayuu u dhaqaaqay ilaahay buu subxaana wa tacaala hanuun weydiistay waddada saxdaa inuu ku hanuuniyo ilaahay buu intaa baryahaya ilaahay buu weydiistay khayr iyo wanaag inuu samada uga soo dejiyo ilaahay baa subxaana wa tacaala la kulmiyey ninkii saalix ahaa ee ka mid ahaa reer madyan ee u guuriyey isla markaa yidhi mar haddaad halkan soo gaadhay najawt waad badbaadday oo qoomkaa daalimiinta ah waad ka badbaadday haddana waxaa dhacday in qoomkiisii ay ku dhaga adeygeen reer banu israa'iil laftoodii oo xataa kuwii rumeeyey ay nasriga degdegsadeen nebi muuse waana la dhibay intaanaad noo iman ka horna waana la dhibi jiray markii adigu aada noo timi aada dacwadda noogu yeedhayna dhibku waabuu sii kordhayba nabiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi sida ilaahay uu inoo sheegay istaciinuu billaahi wasbiruu ina alarda lilahi yuuriuha man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin ilahay kaalmaysta wu istaciinuu billah oo xaqa ku sabra dhulka ilaahay baa leh cidda uu doonay addoomihiisa ka mida ayuu ilaahay u dhiibayaa oo madax uuga dhigaya cid maamusha cidhibta dambe wanaagsan yaa iskale xaalad adagoo kasta ha la maro waa kuma ka mustaqbalkiisu uu hagaagaya waa tuma ta mustaqbalkeedu uu hagaagaya waa waa qofka ilaahay ka baqda waalcaaqibatu lilmuttaqiin taladaa nabiyullaahi muuse reer banu israa'iil oo dhibka aynu sheegnay uu haystay waa u hoggaansameenoo ilaahay bay kaalmaysteen waanay ku sabreen ilaahay sharcigiisa dabeetana natiijo wanaagsan bay taa uga dhaadhaceen watammat kalimatu rabbika alxusnaa calaa bani israa'iila bima sabaruu ilaahay baa wanaag la kulmiyey sabirkooda yanaa daraaddii wakadalika u fiirsan nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam iyo asaxaaba yaana dhibaatada waxa weeyaan la kulantay iyo ibdihaadka iyo cadaadiska iyo cidhiriga lagu hayay iyo markii xaalkaasi ay ku sabreen ilaahayna ay ka baqdeen rabbi ay baryeen diinta ay ku toosnaadeen go-aankoodu u ahaa inay diinta ilaahay kor u qaadaan ay u nusreeyaan siduu ilaahay xaalkooda u bedelay male madiinay u hijroodeen oo noqotay magaalo iyo deegaan islaam iyo bar islaamku uu ka duulo oo saldhig waxa weeyaan u ah markii dambena fataxa allahu lahu mashaariqa addunya wamaghaaribah bariga adduunyada ilaa galbeedkeedu ilaahay u furay dowladihii waaweynaa reer ruum iyo reer faris khasnadahoodii iyadoo la walwaalayaa cumar ibnu khadaab madiine loogu keenay maxaa lagu gaadhay wanaaggaas waxaa lagu gaadhay diinta oo lagu sabray oo lagu toosnaaday oo dabaylaha fitankee dhacaya aanay marnaba saxaabada ka leexin xaqa wadkur ida antum qaliilu mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaas ilaahay baa xaaladda ugu mana sheegtay waxaad xusuusataan wakti aad tiro yaraydeen haddaad muslimiinta tihiin oo ad aydeen kuwa la tunjileecsado dhulka dhexdiisa oo aad kaba baqanayseenba dadku iyo cadowgu inuu idinkala goosto fa aawaakum ilaahay baa idin hooyey wa ayadakum binasri oo idinku taageeray gargaarkiisa warasaqakum min alطayibaat lacallakum tashkuruun waxay taa ku gaadheen nasarullah ilaahay bay u nusreeyeen markaasuu ilahay u nusreeyey in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum ilaahay bay xifdiyeen oo sharcigiisi iyo diintiisii bay si ahayd u ilaaliyeen faxafidahum allah ilaahay baa iyagana ilaaliyey siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ixfad illaaha yaxfadka qisada u dambaysa eanu ku soo gebagabaynaynaa waxay tahay wuxuu inoo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam saddex nin oo safara saddexdaa nin markii gabalku u dumay god bay galeen godkaasi dhagax ka sarreeyey oo buurta ka mid ahba kusoo dhacay oo oo ku awday afkii ay kasoo afaafkii ay kasoo bixi lahaayeen buu ku xidhay hadda la soco cidima oga ilaahay ayuunbaa og awood ma laha dhagaxana iskaga riixaan waa dhagax aad iyo aada u weyn oo godkaa weyne buurta ku yaalla afaafkiisii oo dhan xidhay xaaladaasi yacnaa may quusan oo ismay dhiibin isla markaa cid kale umay qiishan maanta dad baa xaaladaasoo kale haddii ay la soo dariisto ilaahay baan xusuusanahay laga yaaba makhluuq beri hore dhintay oo isagu ducaa u baahan inay baryaan jaylaaniyowna soo gaar sheekh hebelowna soo gaar laakiin iyaga quluubtooda ilaahay ku xidhnayd marka hore waa tashadeen saddexdaa nin waxay idhaahdeen ilaahay mooyaane cid kale meeshay nagama badbaadin karto taa waa aqoonsadeen mid walowba waxaad ilaahay ku baridaa camalkii wanaagsan aad hore u samayn jirtay bal hadda u fiirso waxay yaqiinsan yihiin xaaladaha adag in lagaga baxo wanaag hore loo sameeyey haddaanad horeba rasiid usii dhigan oo ilaahay agtiisaanad waxooba sii dhiganba muxuu ilaahay kugu aqoonsanay rabbi uu kugu badbaadin doonaa oo xaaladaha adag uu kaaga saari doonaa waa kaa saari karaa ilaahay laakiin sababtu kaaga saari lahaa ayaanad la iman wuxuu walahaada baa rasuulku wuxu uhi sanaa'icu lmacruuf taqii masaarica suu wanaagyada la hormarsadee hore loo sameeyaa waxay qofka ka badbaadiyaan yacnaa masaa'ibta iyo balaayooyinka iyo dhibaatooyinka o dhan bay ka badbaadiyaan saddexdaa nin mid ilaahay buu subxaana wa tacaala baryey waxaanu ilaahay ku baryey oo uu ilaahay wax ku weydiistay inuu ahaa mid si dhammaystiran waalidkii ugu samafala xoogay buu dhagaxi dhaqaaqay bal hadda u fiirso camalka saalixaayo asbaabtan adduunyada isaga ayaa ka xoog badan waxaa laga yaabaa cagafyo iyo wiishash waaweyn haddii la ysugu keeni lahaa dhagaxaas dhaqaajintiisu inay muddo ku qaadan lahayd laakiin kelima waaxida ilaahayow haddaan waalidkay sababtaada ugu samafalo yacnaa naga fayd dhibaatadana haysto dhagaxa naga dhaqaaji waxoogay buu dhaqaaqay ducadaasaa waxoogay dhaqaajisay ducadu waa asbaabta iyo waddooyinka loo maro waxyaabaha la doonayo wanaagsan waa ta u xooga badan maantana aada bay nooga maqan tahay hadday carruurtu xanuunsadaan markiiba dhakhtarkaynu xusuusanayna xaran maha in dhakhtar la geeyo laakiin marka hore ilaahay xusuuso subxaana wa tacaala oo ilaahay bari ducadaa ka xoog badan suurat lfaatixa ayaa intaasoo dawo waxa weeyaan ka xoog badan ibnulqayim wuxuu ihi sanad dhan oon joogay magaalada maka mar kastoon xanuunsada iyo mar kastoo qof xanuunsanaya u yimaado suuratulfaatixa ayuun baan isku dawayn jiray dadkana ku dawayn jiray oon cashar ugu tufi jiray waayo qalbigooda ilaahay ku xidhnaa subxaana wa tacaala taasaanay aaminsanaayeen innagu waxa weyaan ambasaliinta iyo faatixada ambasaliinta ay nala xoog badan soo maa iyo baarasi timoosha iyo kuwaasa ay nala xoog badan maanta waa yaqiintiibaa daciifa iyo qalbigii iimaankiibaa waxa weeyaan daciifa ku-xidhnaanshihii ilaahay qalbigeenu ku xidhnaa ayaa yar kii labaadna wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ku bariyey bilcifa xumaan u suurto gashay inuu ilaahay daraaddii uga tago ilaahay daraaddii u dhowrsoonaaday wuxuu aada u jeclaa awoodna uu leeyahay buu ilaahay daraaddii uga tegay khawfan min allah waistixyaaan min allah baqa ilaahay u ka baqiyo xishood ilahay u ka xishoonaya dhagaxii haddana waxoogay buu dhaqaaqay kii labaadna wuxuu ilaahay ku baryay bilwafa bilmucaamala inuu ahaa nin aamina oo dadka ay mucaamalo iyo arrini ay dhex marto xuquuqdooda u ilaaliya ilaahay baa subxaana wa tacaala ducadaa sababteeda iyo acmaashii hore ay sameeyeen oo ilaahay ay ku baryeen dhagaxaasi kaga qaaday waxaana ku xaqiiqoobay qowlka uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda saddexooda mid waliba markuu barwaaqaysnaa buu ilaahay si fiican u yaqaanay ninkan waalidka u samafalay nin xoololabu ah oo reer leh oo addooma leh xoolihiisii foofiyo waxoogay ku raago waalidkiioo hurdo u yimi oo caani intuu soo lisay habeenkao dhan la dul taagnaa oo inuu hortood cid siiyana dhibsaday inuu toosiyena labadaba dhibsaday xaalkaa uu barwaaqaysnaa buu ilaahay yaqaanay subxaana wa tacaala kanna nin xoola haystuu ahaayo yacnaa abaaro dad ku dhacay isaga ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiyey oo xoolo ay u soo doogeen xaaladdaasu ilaahay yaqaano macsiya iyo faaxisho u suurto gashay buu ilahay daraaddi uga tagay kan kalena isagoo aan nin xoola haysto loo shaqaynayo ayaa dadkii u shaqaynaya nin ka mid a oo mushqaayadiisii ka tegey aanuu iska qaadan oon xoolihiisii iskaga darsan laakiin ilaahay isagoo iska eegayo ilaahay ka baqanaya ayuu u maalgeliyey maalintuu yimina waxba kalama adhina xoolihii oo dhan buu yihi dareerso ilaahay bay si fiican u yaqaaneenay ka baqi jireen oo quluubtooda ku weynaa markii ay barwaaqaysnaayeen xaaladda adag markii ay la soo darastay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala iyagana gartay oo rabbi subxaana wa tacaala dhibaatadaasi uu ka badbaadiyey abu darda oo saxaabi jaliil ah nin baa u yima wuxuu ku yidhi awsini ii dardaara markaasaa wuxu uhi udkur illaaha fi saraa yadkurka allahu fi daraa ilaahay xus oo xusuusnow markaad faraxsanta ad barwaaqaysan tahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa adigana uu ku xusi doonaa marka aad dhibaataysan tahay tusaaluna waa nebi yuunus ilaahay buu subxaana wa tacaala xusi jiray markuu barwaaqaysnaa markuu dhibaataysnaa ilaahay baa subxaana wa tacaala xusay oo dhibkaa sidaa cajiibka la yaab kale uga badbaadiyey ka kalena tusaalihiisu waa fircawn nin kibirsan buu ahaa sharciga ilaahay inuu hogaansamo diiday oo xaaladaasi aan ilaahay aqoonsanayn xaaladdaa uu barwaaqaysnaa ee uu bad qabay markii xaaladdu ay ku adkaatay buu ilaahay baryey waxaan rumeeyey buu ihi allihii ay rumeeyeen reer banu israa'iil ilaahay miyuu ka aqbalay waa maya alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin waa iminkaad baryootabays soodigii ilaahay hore u caasiyey haddaad ilaahay iska ilowdo marka aad barwaaqaysantood ilaahay diintiisa ilowdo markay xaaladdu kugu adag tahay ayuu xaaladda adag ilaahay kaaga tegayaa nasu llaha faansaahum anfusahum ilaahay bay ilowbeen nafoodu ilahay ilowsiyo xataa dantoodii bay garan waayeen marka ilaahay subxaana wa tacaala marka aynu badqabno aynu barwaaqaysannahay aynu cibaadadiisa wanaajinno oo diintan ilaahay inagu inoo soo dejiye aynu ku toosnaano mar walbana ta ina xidhaysa ee ina hagaysa ilaahay diintiisu ha noqoto ilaahayna subxaana wa tacaala dhibaatooyinka dadka muslimiinta ah haysta dhammaantood faraj ilaahay ha uga yeelo kuwa buke ilaahay ha shaafiyo kuwa kale dhibaataysanna ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado ilaahayna ha inoo dembi dhaafo innaga iyo waalidkeen iyo muslimiinta iyo muslimaadkaba wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira